habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o e da oo idinkaga imaanaysa washington
fiid wanaagsan dhammaantiiba dhegaystayaal waa sideedda bisha may sanadka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaabane toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com sidoo kale waxaad nagala socotaan qaar ka mida efemyada magaalooyinka geeska afrika idaacadda caawana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona saare cabdi axmed iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud jirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan ku eegi doonno asbuucan siyaasadda maamulka hirshabeelle khilaafka u dhexeeya waxaa waaye madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo garaafkii ay dejisteen ee islaana xilliga markuu dhammaado waxay noqon doontaa inaa idinka xildhibaanada soo xushaan oo xildhibaanada qaarkood xataa ay si hoose mar hore madaxa ugu duuduubteen ay ogaadeen in sidii galmudugoo kale walaayada laga wareejin doono dowladda dhaxana ay maamulayso oo maxaa waay fallaf soomaaliya bamba lagu soo tuuray lagu qarxiya la rabay meesha la yidhaha hirshabeelle kabacdi dowladda federaalku si ay gacanta ula soo gasho waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan ciidamo fara badan oo shalay lagu daadiyey gudaha xaafadda ay soomaalidu degto ee isliya ee magaalada nairobi iyadoo ganacsatada suuqaasina ay sheegeen in lagu heshiiyey in gudaha xaafadda laga saaro oo xuduudda xaafadda laga soo galo ay ku ekaadaan shirar badan kadib ayaanu waxaan ku guulaysanay inaanu xuduudihii meelahe isliya xuduudaheeda la geeyo oo haddii dadka la celinayo inay xaafadda ka baxaan ay soo galaan la diidan yahay xuduudda kore ee xaafadda isliya ay ku ekaadaan maahaana ay gudaha xaafadda isu socodka inay ka celiyaan ma aha waxaan kaloo idiin haynaa oo dhagaysan doontaan hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga iyo n h c r oo warbixin ay soo saartay kaga hadasha daadadka dadku ay ku barakaceen ee soomaaliya qodobadaasi weliba kuwo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo hase yeeshee marka hore kusoo dhowaada warkii dunida oo inoo hayo jamaal axmed cismaan
aqalka sanadka maraykanka ayaa ku guuldaraystay inuu baabi'iyo awood diidmo oo madaxweyne trump u adeegsaday tallaabo ay isku raaceen xubnaha kongareeska oo xadiddi lahayd awoodda uu ku weerari karayo iiraan xubnaha sanadka ayaa cod afartan iyo sagaal gaaraya ku taageeray qaraarkan uu kongareesku meel mariyay horraantii sanadkan halka afartan iyo afar kalena ay ka hor yimaadeen taas oo aan dhammayn aqlabiyad ah laba meelood saddex meel ama lixdan iyo toddoba cod oo loo baahnaa si loo baabi'iyo awoodda diidmada ee vitoga ee madaxweynuhu u adeegsaday wuxuu ugu yeeray dadaal aad gef u ah oo lagu xadidaya awoodihiisa qaraarkii la meelmariyey janaayo oo ay wada taageereen dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa dhigayay in madaxweynaha uusan ciidamada mareykanka u adeegsan karaynin dagaal ka dhan ah iiraan ama qaybo ka mid ah dowladeeda ama milatarigeeda isagoo ogolaansho ka haysan koongareeska tallaabadaas ayaa ka dhalatay cabsi ay xubnaha labada xisbi ay ka qabeen in aqalka cad uu halis ugu jiro in uu ku dhaco dagaal ka dhana iiraan trump ayaa bishii januari waxa uu amray weerar loo adeegsaday diyaarad aan duuliyaha la soconin oo lagu dilay generaalkii awoodda badnaa ee u dhashay iiraan qasam suleymaani xilli uu ku sugnaa meel ku dhow garoonka diyuuradaha ee baqhdaad ee dalka ciraaq dilkaas ayaa sare u kiciyey xiisad ka dhex ooganayd labada dal ra-iisul wasaaraha dalka maleesiya muxiidiin yaasiin ayay baarlamaanka dalkiisa u qaadi doonaan codka kalsoonida sideed iyo tobanka bishan may xilli uu ku howlanaa la tacaalidda coronavirus tan iyo markii uu noqday madaxweynaha isbahaysiga cusub ee haatan talada haya laba bilood ka hor mooshinka soo jeedinaya in codka kalsoonida loo qaado ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa golaha usoo gudbiyey maxaatiir mohamed oo afar iyo sagaashan jir ah kaasoo iska casilay xilka ra-iisul wasaarenimo bishii februari ee sanadkan kadib markii uu isbahaysigii uu hogaaminayay uu burburay muxidiin oo ahaan jiray mid ka mid a dadka aadka ugu dhow maxaatiir ee kalsoonida ku qabay ayaa koodii bishan loo dhaariyey xilka ra-iisul wasaarenimo ee maleesiya kadib markii uu noqday madaxa isbahaysiga ay ku midaysan yihiin asxaabta qowmiyadda maaleyga ee aqlabiyad yar ku hogaaminaya baarlamaanka dalkaas taas oo ah boqol lix iyo toban xubnood oo ka mid ah laba boqol labaiyo labaatanka kursi ee baarlamaanka muxidiin ayaa bishii maaj waxa uu dib u dhigay bilaabashada howlaha baarlamaanka ilaa iyo muddo laba bilood ah xilli ay xubnaha mucaaradka ay riixayeen olole ka dhanaa xukuumaddiisa cusub afhayeenka aqalka hoose maxamed xariif yuusuf ayaa maanta sheegay inuu ansixiyey soo gudbinta maxaatiir in codka kalsoonida loo qaado xukuumadda marka ay howlaha baarlamaanka dib u furmaan sideed iyo tobanka bishan may haddii kooxda mahaatiir ay ku guuleystaan in ay ridaan xukuumadda muxidiin malaysiya ayaa laga yaabaa in mar kale ay qabato doorasho warkii dunida dhegeystayaal waa nagayta
aan ku bilownay guddiga ganacsatada suuqa islii ee magaalada nairobi ayaa waxa ay sheegeen inay ku guuleysteen inay ciidamo fara badan oo lagu soo daadiyey suuqa islii ay halkaasi ka saaraan kadib markii ay wadahadalla la yeesheen saraakiisha iyo maamulka sare ee dowladda kenya ciidamada ayaa shalay lagu arkayay ayaga oo gudaha suuqa iyo xaafadda islii dhex socda dadkana u diidaya inay dhaqdhaqaaq sameeyaan hase yeeshee maanta ayaa waxaa suuro galay in dadkii ay dib ugu soo noqdaan isu socodka suuqa markii ciidamada halkaasi laga qaaday wariyaha v o eda qadar maxamuud xareed ayaa arrinkaasi waxa uu ka waraystay cumar axmed nuux oo isagoo ah isku duwaha guddiga ganacsatada suuqa islii kaasi waxa uu ahaa cumar axmed nuux oo isku duwaha ah guddiga ganacsatada suuqa islii ee magaalada nairobi oo u waramayay wariyaha v o eda qadar maxamuud xareed
shalayto waxay ahayd askartu waxay xaafadda usoo buuxsameen waa dowladdu askar bay kusoo daadiso magaalada halla kale xiradii ayaa waxaa laga yaaba inay si xun u isticmaaleen oo ina markaa adigu meelaha xataa munaasab ahayn askartii la keeno oo dadkii la celiyo oo socodka ay adkeeyaan marka shirar badan kadib ayaanu waxaan ku guulaysanay inaanu xuduudihii meelahee islii xuduudaheeda la geeyo oo haddii dadka la celinayo inay xaafadda ka baxaan ay soo galaan la diidan yahay xuduudda kore ee xaafadda islii ay ku ekaadaan ma ahaana ay gudaha xaafadda isu socodka inay kala celiyaan ma ahayn marka orderkuna ma ahayn in dadka orderku waxa islii aan laga bixin aanan la soo gelin marka tiin baan anu ku odkaysanay tiin baanu nimanka madaxda sare aan ula tagna oon dhahnay meelaha laga qaado checkpointiyaasha xaafadda dhexdeeda la keena meela aan munaasab ahayn intaanu ka qaadna ayaan waxaan u geyn meelaha munaasabka ahayd ee xaafadda xuduuddeeda ahayd ee islii oo xuduudday leedahay in lagu celiyo dadka aynan soo gelin aynan ka bixin taas anagu orderkaas ma diidanin laakiin waxaanu diidanin kuwan dhexda yaale ee dadka kala xeraya ayaanu ku guulaysan inaanu meesha geyno markii hore go-aanka ciidamada gudaha xaafadda iyo suuqa lagu soo daadiyey yaa lahaa idinkuma ka warhayseen
orderkii hore unbay raaciyeen iyagoo adigu dad aan xaafadda markaa kala garanayn oo xuduuddu meeshay tahay meesha munaasabka unbaa dowladdu iskasoo askartu ay iska soo buuxiyeen marka annagaa kala qaadnay oo tusnay xuduudda meesha munaasabka ee la dhigayo iyo meesha aan laga soo gelayn ilaa xali xataa waan ka shaqaynay ilaa lix saaco habeenimo ayaanu orderada kala wadnay oon askarta tusayna meelaha xaafaddu munaasab ka tahay ee la dhigi karo oo laga qaado xaafadda gudaheeda si ayna dadku isu soconin inay dadku iska socdaan waaye oo xaafadda dhexdeeda laga shaqaysto oo xaafadda dhexdeeda isku socodka uu furan yahay laakiin aan laga bixi karin ayay dowladda tiri taasna hadda dowladda sidii ay u tiri baan hadda ka war sugaynaa inaanu warbiximo secretariga iga horreeyay oo warbiximo sheegay marka wadahadal baa noo socda hadda xildhibaanku hadda wuxuu ku jira dowladda sar ula shirayaa arrimahan baa laga hadlayaa kulley wax khayr qabaan rajaynaynaa in saa ay ka khafiifnaato ma jiraan wax dada lagu dhibaateeyey intii ciidamadu ay gudaha xaafadda iyo masuuqa ku sugnaayeen may weli laynoma soo gudbinin waa laga yaabaa inay dad marka isu yimaadeen oo iyagoo fara badan la kala eriyey waanu maqalna oo la kala eriyo oo guryahoodna kala caada la dhahay laakiin wax dhaawaca ama wax rabshad ah lanoma keenin laakiin dadka waxaa jira xaafadda usoo shaqo tagi jiray oo xaafadaha kale ka yimaada ayaa rabshad badan shalay iyo maantaba ka wada oo xaafadda inay xoog kusoo galaan damcaya oo raba inay shaqadooda soo aadaan askartuna ay celinayso meelaha booq badan baa ka jira ilaa shalay oo hadda xabadaa la riday tiagaas baa lagu tuuraya ilaa shalay iyo maantaba baabuurtii biyaha sayrisay ee booliiska ayaa joogo oo kala eriya dadku wax rabaan inay sili soo galaan oo shaqaystaan booliiska iyo dowladduna waa u diidan yihiin marka meeshaas waxaa ka socda dagaal u dhexe shacabka iyo booliiskuna uu ka jiraa xuduudaha oo dhan oo askarta saaka waan dul marnay waan tagnay iyaguna way noo soo sheegeen culays badan bay dadku muujinayaan dadku waxay rabaan inay noloshoodii hore kusoo laabtaan siday u shaqaysan jireen oo kusoo u shaqaystaan oo islii soo galaan dowladda waxay leeyihiin ma ama raashina siiya haddaad shaqadii noo diideen islii meesha ka shaqaysan jireen ee quutulyo mukona ka heli jireen haddaad noo diideen waa inaad na siisaan cunto aan guriga ku joogna ayaa dowladda lagu leeyahay marka taas pressure badan baa ka socda oo labada dhinacaad bay isku haystaan oo waa wax muuqda oo telefishinado dhan baa jooga oo culayskaas dadkuna way arkaan dowladduna aragtaa waana aad bayna wadaagtaa dowladdu inay culayskan sii wado dhibba ku tahay dowladda mana wadi karto ganacsatada iyo dadka islii waxay idinku dhaliilayaan inaad idinku arintu meel fog gaarsiiseen oo bandowga in la saaray xaafada guddiga ganacsatadu ay qayb ka ahaayeen arrintaas maxaa ka leedihin may waxa ma jiraan anaku anaku suuqley baanu nahay suuqa baan ku leenahay dukaaman ku leenahay moolal baan ku leenahay guddiga ganacsatadu ma aha dad isxiri kara suuq nin suuqiisii ku xiraa suuq buu leeyahay suuq ku xiraa suuqiisa dukaan buu leeyahay dukaankiisa ku xiraa lacag buu ka rabaa ganacsi buu ka rabaa shaqo ka rabaa marka waxaas waxba kama jiraan dowladdu go-aankan ay gaartay go-aan ay isli kala tashatay ma ahayn ku annaga lanaga qaaday ma ahayn ku shacabka dadweynaha laga qaaday ma ahayn warbiximo khalad oo dowladda la siiyey oo dhinaca sirdoonka la siiyey ayaa suuqa lagu xiray taasna anagu mas-uul kama nihin dadkii sheegay ee warbixinta qaladka sheegay ayaa mas-uulka anagu waxaan mas-uul ka nahay oonu hadda oonu shaqadan qabanayna inaan waxa saxda ah dadka dadweynaha u sheegno dowladdan u sheegno la arko ganacsiga iyo wuxuu ka socdo annagu waan rabnaa in cudurka lala dagaalamo cudurka annagu ma dhahayno ma jiro wasaaradda caafimaadku sidii ay noola timid baa ula shaqaynay inay dadka baarto dadweynihiin waan usoo bixin waxaan dhahay isbaaran maana annagu ku qasbin qasabna ma ahayn wixii la baaray haddii iyadoona u badnayn weliba dadka isli inay ahaayeen oo dadkii la baaray dad xaafado kale ka yimid ay ahaayeen haddii isli loo qoray oo la yidhi isli baa cudurka laga helay taas tu ay ra-isli mas-uul ka yihiin maaha tu ay guddiga ganacsadu mas-uul ka yihiin maaha waa wixii dowladda ayaa mas-uuliyadda qaadaysa haddii lagu xiray dadkaas oon isli ahayn oo isli aan u badnayn haddii lanagu xiray anagu mas-uul kama nihin dadkii ku xiray ee dowladda ayaa mas-uuliyadda iskale waana inay waana inay haddaba falcelintaas ayaa la wadaa waana in dadkii isli ma ahayn cudurka o dhan isli lagama helin xataa nambaradii laga helay isli haddii la firiyo ma ahayn wax hadda suuqa loo xiray sabab suuqa loo xiray mayna ahayn nambar yar buu ahaa nairobi waxaa ku yaalla suuqyo kale oo waaweyn oo islii haddayba la ekeen wax yar aan ka yareen marka ma idiin sheegeen sababta islii keliya loo xiray oo suuqyada kalena ay u furayiin horta waa lanoo sheegay waxaa la yidhi islii waa laga yaabaa inaad u horeysaan waan u horeynaa laakiin meelaha kalena waa la xiri doonaa ee la baaro sidanada wax looga helo ayadana sidaa unbaa loo geli doonaa maahan wax annaga keli kow nagu ma aha bilowgu inbaa noqonay maahane dhammaadkii ma nihin magaalada meelo badan baa la kala xiri doonaa markii baaritaanka la sameeyo marka waa wax waddankao dhan lagu samayn doona insha allah dadka hadda maxaad u haysaan guddigii ganacsatada haddaad tihiin ganacsatada hadda waxaan u haynaa inaanu suuqa furi doono insha allah oo suuqa haddaa orderka isagoo jira inaanu anagu on magaalada ka bixin aan suuqa furno arrintaa ayaanu ka shaqaynana insha allah sidii saa loo samayn lahaa oonu warbixino aan dowladda u gaarsiin lahayn si aanu suuqa u furno anaguna anagoo ilaalinayna xadibaadaas ay dowladdu soo jeedisay isli ayna ka bixin anagoon orderka ku xadgudbaynin inaanu anagu suuqa naga dhex furano oo isli dhexdeeda ka shaqaysano taas aanu hadda ka shaqaynayna waanaan isku dayaynaa inay meel fiican oo marto insha allah kaasi waxa uu ahaa cumar axmed nuux oo isku duwaha ah guddiga ganacsatada suuqa isli ee magaalada nairobi oo u waramaya wariyaha v o e da qadar maxamuud xareed
mar kale ayaan idin leenahay dhammaantiinba fiidwacana wanaagsan daadad cusub iyo weliba colaada ka jiray soomaaliya ayaa hay-adda qaxoontiga adduunka u n h c r ay sheegtay inay ku barakaceen sanadkan dad ka badan laba boqol iyo labaatan kun oo qof warbixin haddaba hay-addu arrimahan ay ka soo saartay waxaa inoo soo koobaya waryahayaga ibraahin xasan daanduray daadad xoogle iyo colaad ayaa curyaaminaya dhaqaalaha iyadoo ayax duulaana iyo faafidda cudurka covid sagaal iyo toban khatar ay ku yihiin badbaadada iyo samafalka in ka badan laba milyan oo qof oo ku barakacay gudaha soomaaliya hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee un c r ayaa waxa ay ka baqaysaa in badan oo ka mid a xaaladaha deg deg ah ee isku dhafanay ay horseedi doonaan cawaaqib xumo haddii aysan jirin jawaab adag oo wadajir ah ee bulshada caalamka mas-uuliyiinta maxalliga iyo kuwa ka shaqeeya arrimaha bini-aadminimada si markaasi loo daboolo baahiyaha ballaaran ee bini-aadminimo ilaa bilowgii sanadkan in ka badan laba boqol iyo labaatan kun oo soomaaliya ayaa ku barakacay gudaha oo ay markaasi ka barakaceen colaada masiibooyinka dabiiciga ah sida abaarta iyo daadad koonfurta iyo bartamaha soomaaliya fatahaadda webiyada ee ka dhashay xilli roobaadka ayaa dad lagu qiyaasay sagaashan kun la filayaa in ay barakacaan taasi oo kasii daraysa baahiyaha bini-aadminimo oo hore u jiray ee barakacyaasha taasi oo haddii ay sii socdaan roobabka sanadkan ay muujinayso masiibo la mid ah tii roobkii sanadkii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii oo horseeday in ka badan afar boqol oo kun inay ka cararaan guryahooda ayaxa oo ah cayaanka ugu waxyeelada badan dunida oo ka mida masiibooyinka ayaa waxaa hoos u dhaca uu u keenayaa waxsoo saarka beeraha taasi oo keenaysa cunayare horaantii toddobaadkan ayaa u n c r iyo dowladda soomaaliya waxa ay diyaarado kula gurmadeen gargaar oo ay ka mid ahaayeen cunto gasaacadaysan bustayaal saabuun iyo jikooyin si loo gargaaro siddeed kun oo qof ee magaalooyinka baydhabo baadheere iyo qardho iyadoo gargaar kale ee hay-adaasina la filayo in uu gaaro beledweyne iyo bardaale dad tiradoodu ay gaarayso soddon iyo toddoba kun bilihii maarch iyo abril howlgallo hubaysan oo ka dhana al-shabaab oo ka bilowday gobolka shabeellada hoose ayaa sababay in ka badan konton kun oo qof oo ay ku qasbeen inay ka cararaan guryahooda dadkaasi oo u nugul rasaasta qaraxyada waddada lagu aaso kufsi iyo xarig sabab la-aan ah oo lasoo sheegayo sidoo kaleetana colaada gedo jubbaland ayaa la sheegayaa in ay qasbeen dad gaaraya afartan kun in ay ka cararaan guryahooda beled xaw horaantii bishii maari uncr ayaa rumaysan in xaaladda bini-aadminimo ay kasii dari doonto maadaama uu sii fidayo cudurka covid sagaal iyo toban barakacayaashuna meel ciriiri ah oo dadku uu ku badan yahay ay ku nool yihiin dadka ka badan labada milyan ee ku barakacay soomaaliya ayaa waxay ku nool yihiin hooy coshasha gaar ahaana kuwa dhowaan soo barakacay dadkaasi oo aan haysan biyo nadiif ah oo ku filan oo ay cabaan iska daa kuwa ay ku faraxashaan waxaanay u nugul yihiin cudurka covid sagaal iyo toban dhegaystayaaalkaasi waxau ahaa ibraahim xasan daanduray oo warbixintaasi inoo soo koobayey weli waxaad naga dhagaysanaysaan washington dhinaca dalka kenyana waxaa jira daadad culus oo iyagana ay dad badani ku barakaceen waryahayaga magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan inoo haya wararka ka imanaya gobolka galbeedka waddanka kenya ayaa la sheegayaa in daadadkii baryahan roobabka mehigaanka ah ee halkaasi ka da'ayay ay ku dhinteen toddoba qof konton iyo toddoba qof oo kalena la sheegay inay ku barakaceen mas-uuliyiinta gobolka galbeedka waddanka kenya ayaa xaqiijinaya in saddex kun iyo saddex boqol oo akar oo dhulka beeraha gaar ahaan dalagyada waaweyn oo dadku ay ku tiirsan yihiin ayaa kulligood ay biyuhu qaadeen iyadoo kun iyo shan boqol iyo lix iyo siddeetan aqalna la sheegay in ay iyaguna biyaha raaceen waxaa kaloo hay-adaha caafimaadku ay tilmaamayaan in saddex xarumood oo waaweyn oo gobolka galbeedka ku yaalay gaar ahaan deegaanada kakamega iyo puntlangi la sheegayo in iyaguna ay biyuhu hareereeyeen dabadeedna qaybo ka mid ah ay burbureen iyadoo laba iyo afartan kun shan boqol iyo toddoba iyo labaatan qoysna la sheegay in iyaguna ay ka qahayaan meelaha biyuhu ay fadhiyaan si ay meelaha taagga ay ku tagaan waxaa kaloo wararka ka imanaya gobolkaasi uu sheegayaa in bungoma bumula wabuye west iyo bungoma east deegaanadaasi ay ka mid yihiin meelaha biyuhu ay soo ridayaan ciidda iyo waxyaabaha kale ee dhismayaasha deegaanka ku yaala iyadoo galbeedka iyo waqooyiga teso la sheegaya iyaguna gobolkaasi in ay ka mid yihiin meelaha ugu badan ee daadadku ay ku dhufteen dadka dhimanaya ayaa la sheegayaa inay u badan yihiin kuwo inta badan guryuhu ay ku dumaan ama biyuhuba ay xayndaabaan iyadoo cudurrada laga baqayo in ay deegaanadaasi ka dilaacaan gobolka waqooyi bari ee dadka soomaalidu ay degaan ayaa sanadba sanadka ka dambeeya daadadkan ka dhacaya dalka kenya qaybo badan oo ka mid ah ay iyaguna markaasi ay ku dhuftaan iyadoo walaac laga muujinaya qaabka kahortaga oo aad u liita iyo weliba dhulka markaasi biyaha lagu kaydiyo oon si wanaagsan looga shaqaynin dictor cabdisalaan aadan maxamed oo ka soo jeeda gobolka waqooyi bari ayaa v o eda waxa uga warramay bal daadadkan soo noqnoqda ee gobolka iyo sanadkan saamaynta ay yeesheen
yaasinow waa salaaman tahay dhegeystayaashuna ay salaaman yihiin ugu horreyntii daadadku aaday usoo laabteen maaha markii ugu horeyso sanadkii lasoo dhaafay hadaa xasuusato intaasoo boqolaal ruux ayaa ku geeriyooday ku nafwaayay intaasoo property ama ama xoolona waa lagu waayey daadadku marka hadda sanadkan sanadihii hore dhan way ka duwan yihiin ilaa hadda waxaa la sheegay inay ku dhinteen dad gaaraya boqolki boqol iyo lixdan ilaa iyo laba boqol dad gaaraya inay dhinteena la sheegay gobolka westernka ama dhinaca gobolka westernka ha badnaado sababtana waxaa weeye waxaa halkaa ka muuqda isdiyaarinta oo dhanka oo disaster ama ama xaaladaha emergencyga ee dhanka dawladda way muuqataa sidoo kale dadka ku dhaqan gobolkaas naftoodii inaysan casharo ay ka baranin oo waxyaabaha halkaasi ka dhacayo oo ay sanad waliba ay u yihiin u nugul yihiin in daadadku ay qaadaan markii roob imaado markii roobka uu tagana oo abaar ay ku dhufato taasna marka sababo fara badan oo dabiicina waa jiraan oo dhanka climate changeka taasna waxaa waye waa waxyaabaha keenaya in intaasoo dad ay sanadkaas ku baaba'an dictor cabdisalaam marka aad leedahay mar walba dhibaatadii waa soo noqonoqonaysaa gobolka waqooyi bari marna waa abaar marna waa biyo maxay yihiin qorshayaasha la samayn karo maxaanku raa biyaha miyaa laga faa'iidaysan karin xilliga abaarta si loo isticmaalo sida waa run in in bal la sameeyo biyo xireenno oo biyaha lagu keediyo si looga faa'iidaysto markii roobabka imaado laakiin waxyaabaha keenayo waxaa ka mid a in gobolka waqooyi bari dadku ay ay gobolka dhan ay ka dhigeen deegaan ay ka dhigeen oo loo dhigay qabiil qabiil loo dhigay oo meelihii haddana meelihii maadaama la dhigay gawaaridu ay maraan lagag fara badan oo aan jirin ay imaadeen oo biyaha qaada iyo dadka marka ay degayaan oo ay ay fiirsanaynin meesha ay degayaan oo badanaa dega meel degaan dega ama hoos dega kulli marka waxay keenayaan dadki in ay u nugul yihiin sidaan sheegnayba daadadka laakiin su-aasha taalla waxaa weeye malaayiinta lacagta oo oo countiyaasha lagu shubay waxaan ognahay biyaha inay yihiin shaqooyinka countiyaashu inay qabtaan filaanka ay leeyihiin ama ama qorshooyinka ay u talagaleen inay biyahaasi uga faa'iideeyaan communitiga ayaa meeshaas ka maqan aad ayaad umahadsantahay kaasi wuxuu ahaa dhaktar cabdisalaan aadan maxamed oo ka soo jeeda gobolka waqooyi bari oo daadadka xaddhaafka iyo dhibaatooyinka soo noqnoqonaya ay dhaliyaan iga warramayey yaasiin xuseen wardheere v o a nairobi
haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo uu magaalada baadweyne inoogu soo diyaariyey wariyahayaga xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka barnaamijka oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada beledweyne ayaan ku faaqidaynaa khilaaf ka dhex bilowday madaxda sare ee maamulka hirshabeelle guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka hirshabeelle ayaa waxa uu dhowaan ku dhawaaqay in uu hayo mooshin xilka lagaga xayuubinayo guddoomiyaha baarlamaanka oo ay saxiixeen ilaa saddex iyo lixdan xildhibaan sidoo kalena guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle cismaan barre maxamed ayaa isna waxa uu sheegay in uu qabtay mooshin codka kalsoonida loogu qaadayo madaxweyne waare haddaba waxaa isweydiin mudan khilaafka cusub muxuu salka ku hayaa waxaa barnaamijka toddobaadkan igu marti ah cabdicasiis cabdisamed wasiir ku-xigeenkii hore ee garsoorka iyo cadaaladda hirshabeelle barre cali geeddi oo ka mid ahaa odayaashii soo dhisay maamulka hirshabeelle canab cumar cadow oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ee gobolka hiiraan iyo bare sare cali cabdi xasan cali baarey xudunta khilaafka ragaadiya hirshabeelle iyo waxyaabaha loo aanayn karo khilaafkan cusub waxaa marka hore sharaxaya ex wasiir cabdicasiis
hirshabeelle maamul oo ugu yar maamuladii oo steydyadii oo soomaaliya oo ugu dambeeyey oo ahaa lana kulmay aakhirkii isbeddelkii labada dowladood taas oo ay keentay in isku xirnaantii dowladda dhexe iyo dowlad maamulkii oo hirshabeelle xoogaha dhexda ka baxay kadibna uu dhacay mooshin degdega oo aan la filaynin oo nidaamka dastuuriga markaas lagu jibiyey oo riditaankii dowladdii cali cabdulaahi cusuble iyo xildhibaanadii oo markaas u kala go-ay xildhibaano cali cabdulaahi taageersanaa iyo xildhibaano isbedel ka rabay sidii ay labada gor garab u yihiin ayay sidii weli cuqdadii iyo wixii iyada ugu kala jirto ayuu nidaamkii haddana hirshabeelle wuxuu iska noqday mid cagajiida oo aanan awood dowlad dhexana si fiican ugu xirayn oo dowladda dhexana shaki ay ka qabto wixii dhoodhoobay oo dhisay inay ahaayeen dowladdii federaalka ee ka horreysay xasan sheekh isla markaasna xildhibaanadii ka soo jeeday hirshabeelle ee dowladda federaalka aqalka hoose iyo aqalka sare uga jiray aqlabiyadooda ay noqdeen garabka mucaaradka ee dowladda federaalka kasoo horjeedo nimankii daadihin lahaa dhismaha iyo sharciga iyo nidaamka hirshabeelle ee dowladda federaalka ku jirana ee baawarkii awoodoodii ay noqotay niman mucaarada khilaafka mas-uuliyiinta hadda u dhexeeya wixii hore wax iska intifaaciyay ahayd laakiin hadda mas-uuliyadda guddoonka baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka iyo labada maamulka fulinta khilaafka u dhexeeya waxaa waaye madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo garaafkii ay dejisteen ee islaan xilligii markuu dhammaado waxay noqon doontaa inaa idinka xildhibaanada soo xushaan oo xildhibaanada qaarkood xataa ay si hoose mar hore madaxa ugu duuduubteen ay ogaadeen in sidii gelmudugoo kale walaayada laga wareejin doono dowladda dhaxana ay maamulayso marka in ay ku soo khasaareen ku soo daaleen saddexdii sano oo cali cabdullaahi ka dambaysay xildhibaanadii iyo barnaamijka ay diyaarsanayeen in uu meesha ka baxay cismaan barrena guddoomiyahana uu ku mintisan yahay in dowladda ay la raaco federaalka sharciga dastuuriga sida gelmudugna lagu dhaqmo waa mahadsantahay bare waxaa ka mid ahayd raggii ugu horreeyey dhismaha maamulkan hirshabeelle hadda khilaafaa ka jiro bilowgiisana khilaaf uu ku bilowday maxay kula tahay khilaafka hadda jiro inuu salka ku hayo bismillahi raxmaan raxiim horta idaacadda fioodayo wasiir cabdicasiis iyo ustaad baare iyo canab waan salaamaya salaan ka bacdi khilaafka hadda hirshabeelle ka jiro bamba laga soo tuura waayo filla soomaaliya oo maxaa waaya filla soomaaliya bamba lagu soo tuuray lagu qarxiya la rabay meesha la yidhaha hirshabeelle kabacdi dowladda federaalku si ay gacanta ula soo gasho ilaahay mahadiis madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka cabdi xuseen geedi canab axmed ciise bambadii way ka hortageen way qabteen bambadaasna si toosaa loo qabtay waana lahayaa khilaafkaas marka khilaaf hirshabelle ka yimid maayo hirshabelle way dhisan tahay hirshabellena dowlada waa dowladna waa lala tashadaa marka khilaaf xaggaasoo bambada ku bambadiina waa la qabtay marka halkaasuu ku salaysanya waa mahadsantahay barre canab waa maqlaysaa cabdicasiis iyo barre adiga maxaa ku biiri lahayd
waa mahadsantaha xuseen xasan dhaqale idaacadda v o e da iyo dhammaan ka qaybgalayaasha dooda aadaa u mahadsantihiin barre iyo ninka la yirahdo cabdicasiis waxaan u malaynayaa abti barre warkiisa waxaa ku jiray inuu dhahay khilaafka waxaa laga soo waa bambe laga soo tuuray maxaan ku sheegaa dowladda dhexe ee villa soomaaliya ma dhihi karna bambe laga soo tuuray villa soomaaliya waay sababta waxaa waaye villa soomaaliya maamul goboleedyada dhan ay dhisaysay xaqay u leedahay inay dhisto dowladda federaalku waxay wakiil ka tahay dhammaan maamul goboleedyada wasaaradda arrimaha gudaha xaq u leh inay dhisto dowlad goboleedyada maxaan kuu sheegahay midda kale waxaa jiraan oo hirshabeelle khilaafka saa'id ka dhigaayo mucaaradkii oo dhinaca ah oo nimanka hadda uu sheegaayo oo ay dabada ka riixayaan iyo dowladdii dhexoo rabta sidii galmudug ay usoo dhistay inay soo dhisto dhibaatada faraha badan iyo khilaafka faraha badan halkaasuu ka jiraa kolley reer hirshabeellena waxaa la habboon ayaga inay maxaan kuu sheegay aayahooda ka tashtaan oo ay danahooda meesha iska fiiriyaan marka ma dhihi karo wax oo hirshabeelle keligeed khilaaf ee keligeed dowladda soomaaliya waddo waaye labada dhinacba waa meesha maamulka ugu dambeeyey oo mustaqbalka mucaaradkuna ku xiran yahay mustaqbalka dowladda dhexna uu ku xiran yahay hirshabeelle marka waa lagu hardamayaa meeshaan dagaal fara badana ka socdo siduu ku dambeeyi doonana ilahi subxana watacaala ha og
waa mahadsan tahay ustaad cali bismi illaahi raxmaan iraxiim su-aasha ay weydiisay waxaan filayaa muxuu salka ku hayaa khilaafka oo dowlad goboleedka hirshabeelle hadda soo cusboonaaday su-aashaas waxaa weeye haddaan ka jawaabo waxaa la yidhahdaa maamaaha baa waxaa jirta caraboo dhehayso mansaxad bidaayatuhu saxad nihaayatuhu ama bilowgiisa ninkii ka hagaago dhammaadkana wuu hagaagayaa haddii tallaabta aad qaadaysid tallaabta koowaad ay ku hagaagto tallaabta u dambaysana way ku hagaagaysaa marka waxaan ka wadaa taa aan ugu socdaa hiirshabeelle iyo badanaaba maamulada koonfurta laga dhiso marka laga reebo hadda somalilan iyo iyo puntland marka laga reebo dibeysiisintii dhabta ahayd sooma marin shacabku oo kama imaanin wax ayaga inay samaystaan loo loogu dambeeya ma jirin wuxuu ahaa maamullo ama maamul shacabka kor loogu keenay aysan ka baaraan degin aysan maaragtay isku hadday wax isku darsanayaan iyo haddii ay kala joogayaanba iyaga iskood inay isku yimaadeen maaragtay aan taa laga taakulaynin aan taas lagu taageerin ayuu ahaa waxaan filayaa inay tahay maamul shacabku boqolkiiba afartan boqolkiiba afartan ay ka qayb galeen middaas marka waxay keenaysaa marka inay gaaceer noqdo maxaa yidhahdaa heshiisyadii oo ummadda waxa u dhexeeyo waa xeer iyo qaanuun iyo sharci ay ku heshiiyaan marka meeshii marka waxaa soo baxaya dulduleelo badan baa soo baxayo oo oo waxay deg deg lagu dhisay oo xag dastuuri ah xataa hadda aniga waxaan shaki gelin karaa dastuurka hirshabeelle oo qoran oo rasmi ah kolley aniga weli ma arag marka waxaan marka waxay ku waxay ku xiran tahay waxay maaratay salka la galaysaa wixii degdega lagu dhisay oo bulshada xaggeeda aana ka imaanin oo maaratay si mugle aan loogu qaybgelin sida maamulada kale ay u dhismeen waxaa kaloon ku xijinayaa marka maamulkan khilaafka waxyaalo badan baa sababa waxaa sababayo cudurku waxbaa sababa ama virus ama bacteria ha sababtee khilaafkan waxaa sababayo maadaama aan loo hoggaansamaynin sharciga hadduu jiraba maadaama dadka ay madaxda ah aysan u dhaqmaynin adiga inaa wax noqotid maahae dadka waxa noqdo oo nin walbaba inuu suldadii iyo awooddii helo u rabo taas marka waxay keenaysaa in hirtan ay noqoto niba ninka kale oo meeshii ka saaro wasiilo kasta ugu saarayana u adeegsado ama xeelad kasta ama tab kasta u adeegsado aniga taas baan u arkaa cali waa mahadsan tahay bare waa maqlaysaa cali wuxuu yidhi dhismihii hirshabeelle markii horeba qaab qaldan ayuu ku bilowday oo dadkii wax dib u heshiisiina looma samayn waxaana ka mid yahay dadkii hawsha markii horeba galay haye bismillahi raxmaan raxiim horta khalaafka oo hirshabeelle meeshuu ku leedahay waxaa waaye dadkii hirshabeelle markii hore maamulka u leeyahay dowladda federaalkaa dhista dowladda federaalku markay dhistane dadan u dhalan labadii gobol ay ku soo dareen nin kasta badanihiisa uu ka fulshaday khalaafka meeshaasaa keenay marka hadda waxaa la rabaa marka si dadkaas aan u dhalan loogu soo laabo inay dowladdu soo farageliday maamulka dhisto laakiin hadda qolada hadda joogta haddii loogu sugo maamul iska leeyihiin labada gobol dadkiislo dad u dhashay ah ha ka soo baxa
haye cabdicasiis dowladdii ugu horreysay oo hirshabeelle markii la dhisay wasiiraa ka noqotay inkastoo mar dambe lagu kala tegey markaad fiiriso hadalkii bare iyo cali maxaa kaaga maa madaxu xuseen horta wax badana iskeenaa waxaa waaye dhismihii hirshabeelle maadaama uu labada gobol dadka ka soo jeeday aysan wadanin erge inta la sameeyey dowladda federaalka xasan sheekh ay waday oo aada mooday wax la dhoodhoobaa inay u eg tahay ayaa badanaa barlamaankii waxaa noqday dad oo bini aadamka waxaa fiican qofka markuu hogaamin ku jiro inuu ahaanshihiisa yaqaano dad badan oo nidaamka federaalismka iyo xildhibaannimada iyo dastuurka iyo sharciga waxaa lagu dhaqmaa iyo nidaamka aanan garanaynin intooda badanna sagaashan iyo sagaalka waxaan dhihi karaa lixdan xildhibaan aanan deegaanka deganayn gobolka hiiraan ama gobolka shabeellada dhexe oo wax yurub ka yimid iyo wax banaadir waxaan ognahay xataa xildhibaano ka shaqeeyo wasaaradaha dowladda federaalka ka shaqeeyo kana tirsan xildhibaanada hirshabeelle oo eegta mushaarkooda marka haddiiba dadkii oo wakiilada ahaa aysan aqoonin shaqadoodii iyo nidaamkoodii aynan joogayna sugnaasho lahayn waxay keenaysaa in aan shaqadii la qabanin isla markaasna haddana ay ku darsadeen xildhibaan walba uu yidhi mooshinaan keena haddaanan wasiir liiga dhigin waxyaalaha aniga wasiirka aan ku weynoo kale waxaa ka mid ahayd in la yidhi nin banaanka laga keena wasiir ma noqonayo xildhibaankii aniga xilkii iyo fulintii iyo wakiil wakiilkii oo shacabka aniga ahaana kabacdina ay duursadeen hoteelada muqdishona ay ku degeen marka hirshabeelle waxaan filaa aniga ammaan ahaanha iga hata hadday doonto sagaalkii bilood annaga aan wasiirada ahayn wasaaradaha intii aan geyni iyo meeshaan geyni garaafkii inay hoos uga dhacday mooyaane wax hore ugu kacay male dadka ku dooda badanaana dowladda federaalka soo farageliso ninka hadda walaalkay baroo kale waxaa waay adiicu llah wa adiicu rasuul waul amri minkum yidhi ilaahay dowladda federaalka waa mas-uuliyadda dalka shalayba dowlad federaala ku dhistay haddana inaa hadda tidhaahdo dowlad federaal ay ma soo faragelin karto waa khalad dowladda federaalka waxayna ogeyn waa sharci darro waa kutumasho dadka xuquuqdooda la boobo ama dadka maxaa la yidhaahdaa laga tiro badan yahay sida hadda shadda guddoonka kaalaan baanasi kuma dhisna waa kaalaan baalansi kuma dhishina shanta sare ee guddoonka saddexda baarlamaanka iyo labada fulintaba beelo oo aan intaas ahayn oon ku-xaafad ahayn oo waxaa jirta aana kaalaan baalansigaas ku jirin waxaadna moodaa xildhibaanada hirshabeelle inay kala cod bacaan yihiin kala cod qiimo badan yihiin dadaaba xataa codkooda aan la qiimeynin marka haddana waxaa waaye gobolka hiiraan shacabka ka soo horjeeda maadaama aynan ogoleyn awal dhismihii hore iyo haddana waxay ku daaleen oo kasii quusteen isbedelka farada badan ee gubernatoriyaasha waa maasantahay canab sidaa maqlayso martida intooda badan waxa ay isku raaceen in khilaafka maanta jira uu sabab u yahay dhismaha hirshabeelle markii hore waddada loo maray oo qaldaneed adiga taa ma ku muuqataa maxaase ku biiri lahayd aad iyo aad waa sax wadadii hore oo hirshabelle markii la dhisaya loo maray way qaldaneed haddana raggii hore ee wadadii qaldaneed wax ku dhisay ee isku jiijiid iyo jujuub iyo waxaan dadkuna raalli ka ahayn ee wax badan oo qaldan ay ku jiraan oo dhisaa weli faraha kula jiraan hirshabelle mucaaradka dowladda federaalka oo xilligoodii dhammaaday oo hirshabelle mar hore saan u qasay oo dhibaatadan ayaa weli waxay kula sii jiraan faraha inay qaskii ay kusii jirto aniga fikirkayga waxaan qabaa dowladda federaalka in loo dayo dhismaha hirshabelle si hirshabelle qurxan oo wax qurxan ay kasoo baxaan oo bulshada labada gobol ay maxaan ku sheegaaye ay ku kalsoon yihiin loo dhiso nimankaas hadday meesha kusii jiraan hadda madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka waxaa la tuhunsan yahay inay garab ka helaan ama u yihiin raggii hore ee dowladdii dhexe ee dhacday xilligaas oo hirshabelle soo dhistay hadday wax qurux badan noo haayaan bare wuxuu yidhi hirshabeelladii hore micnaha wax badanaa qaldanaa dadkii meesha joogo ka mid ahaa wax waa la sixi karay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne madaxweynaha ayaana ku dhihina madaxweyne ku-xigeenka iyo dad badan oo hadda jooga iyo wasiirka arrimaha gudaha xilligaas dadkii taladu gacanta ugu jirtay ahaayeen marka waxay shalay hagaaji waayeen maanta ma hagaajinayeen inay hog kusii ridaan maahane waxaan leeyahay dowladda federaalka ha loo daayo dhismaha hirshabeelle sidii ay galmudug iyo koonfur galbeedba u dhistay waa ujeedaan hadda maamulada ugu quruxda badan ugu mashaariicda badan ugu waxqabadka badan ay ku jiraan maxaan ku sheegaayay maamulada dalka ka jiro dowladda federaalka annaga reer hiiraan ahaan waa dhaliilaynaa wax badan aan ka tirsanaynaa inaysan waxba noo qabin way jirtaa laakiin haddana ma ma dhehayno iyaysan faragelin labada maamul waxa dowladda federaalka dhaliisha aan ka tirsanayno nooga daran dhibaatada ay hirshabelle nagu hayso iyo dibdhaca ay nagu hayso bilowgii dhismaha hirshabelle waa waa waa joogtay waa ka mid ahayd afar sano hadda wax yara uga haray maxaa la dhihi karaa ama maxaa lagu tilmaami karaa waxyaabaha ay deegaanka kusoo kordhisay hirshabelle dhismaheedii horta hirshabelle markii la dhisay dowladdii dhistay markiiba way dhacday dowlad cusubaa timid dowladdaas cusub ilaa maalintii timid haddi ka dhacd hirshabelle way ku dheganeed waxay ugu dheganeed waxa waa inay talada ayada la wareegto oo dad xildhibaanaho ayaga muxuua raacsan ay uga soo baxaan marka waxaa leeyahay dowladda federaalka waxa waaye wax kasto waxaynayso dhex dhibaato kama jira hirshabelle hirshabelle hirshabelle waxay soo kordhin waaba lagu dheganaabay waa dad lagu dheganaa waxba kordhin wax badana waa korido maamulay suubiday wax badanay suubiday waxbay qabatay marka dowlad dhisan waay dowlad dhisan wax ma qabata lama yidhaah aye ustaad cali hirshabelle wax badanay soo kordhisay waxay soo kordhisay gobolka hiiraan lix biloodba in gobernatore lasoo magacaabo waxay soo kordhisay deeqihii talyaaniga noogu talagalay bajetka in laga diyaariyo la rabo beledweyne biibaxada loogu xiro in maaragtay ay ka shaqayn waayaan ayaga iyo federaalka labadaba waxay soo kordhisay deeqihii jabuuti noogu talagashay lixda boqol ilaa hadda guddiga inay leeyihiin waxba laguma hayo meelay jaan iyo cere dhigtay waxay soo kordhisay dowladda federaalka shanta boqol oo kun oo dollar ay bixisay inaan shacabka hiiraan ayna soo aynan soo gaarin waxay soo kordhisay maamuladii degmooyinka gobolka hiiraan qaar ka mid a inay galmudug oo kale ay hoos yimaadaan xildhibaanada hirshabellena ay ka mid yihiin sida matabaan oo kale oo maamulka uusan imaanayn waxay soo kordhisay dadkii inay maaragtay kala shakiyaan waxaa sida hadda buulabuta ka dhacdo kale yaan dhaweete gacanka hadalka inay tagtay ma garata ay ku sigatay iyo runtii wax badan oo badan shacabkiida iyo diishii iyo wixii laga filinayo o dhan inaanan maaragtay aysan ka imaanin maamulkaas marka waxaasay soo kordhisay intaasay soo kordhisay haye cabdicasiis
waxa waaye ii sheeg haddii aad cudurku hayo oo dhakhtar uu wax ku weydiina haddaa cudurkaada qarsato daawo lama helaayo mogtahay annaga reer hirshabeelle haddaan nahay oo labada gobolba ka soo jeedo weliba aan mas-uuliyad ahaan ka soo qabtay hirshabeelle waxaan dhihi karaa mas-uuliyiintooda soomaalidu waxay ku maamahdaa madiidin bukaday ballanfur qowsaarka haddii uu bukado waa ballan furay mas-uuliyiinta hirshabeelle waa ballan fureen dastuurku ma dhaqmin amnigay ku fashilmeen maalinkii iigu dambeysay jowhar siddeed dollaraan ku raacay hoomeyda muqdisho aadaysa caasimaddii magaalo madaxdii hirshabeelle oo go'doona dad maxaabiista waxay qaban karaan ma leh isla markaasna xildhibaanadii hirshabeelle nimanka mucaaradka ah ee dowladdii ka horreysay dowladdan ayaa nin walba nin soo qortay oo soo waxaystay ninkii ku soo qorayna kama leexan kartid marka dowladda federaalka ma ay taageersana mana ay ayisana dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa iyo shacabka labada gobol inay taageeraan dowladda federaalka walaayadana ay ku wareejiyaan dowladda federaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha si loo helo nidaam saxan oo wanaagsan waxaan ku dari lahaa oo kale midda oo isbeddelka gobolka hiiraan lixdii biloodba guddoomiyaasha dadka waxaa ka maqan shabeellaha dhexe waxaa madaxweyne ku-xigeenah ninkii gobarnatooraha ahay gobarnatoorana ah madaxweyne ku-xigeen ah wixii khilaafo reer shabeellada dhexa soo dhexmarane iyadoo hirshabeelle loo soo bandhigin si gaara ay gacmahooda hoos ugu dhaqaan laakiin gobolkii hiiraan waa wax ayna soo gaarin gacantii maamulka dowladda hirshabeelle isbaaran ay ku noqdeen hadday soo gaari lahayd gacantii dowladda federaalka marka isbeddelkaas farada badan dhaliishii iyo kalsooni la-aanta ay reer hiiraan qabaan hirshabeelle u qabaan iyo mas-uuliyiintooda ayaa mar walba waxay keentaa isbeddelka gobarnatooraha marka dad is-ogol shabeellada dhexe isla soo wada shaqayn jiray guddoomiye gobol iyo ku-xigeenkiisii madaxweyne ku-xigeen iyo guddoomiye gobol isu eh sidiina gacanta isugu dhaqaan iyo kalsoonidii waa waxaan ku tillaabsan lahaa oo kale in ku-xigeenadii iyo shabeellada dhexe dadka isku xiraaha rag ka mid a baarlamaanka cusmaan barre riixitaankiisa badanaa waxaa keeno oo kaa iloobay nin la yidhaahdo abuukar cali maqani oo la tartamay guddoomiyaha baarlamaanka ku-xigeenna u ahaa cali cali guudlaawe xilligii oo gobarnatooraha ka ahaa ayaa inta badan mar walba lagu quuqiyaa cismaan barre haddii uu nidaamka raaci waayo oo dadkan ku xidhmo waayo in ninkaas lagu bedelaa haddii sida iyaga ay rabaan uu yeeli waayo inuu u joogo ninkii shalay la tartamay ee lagu bedeli lahaa oo shabeellada dhexe shuruucdeeda iyo nidaamkeeda ku dhaqmaa marka hirshabeelle waxay u baahan tahay ku noqosho iyo baarlamaanka in laga soo doorto deegaanadii ay ka soo jeedeen oo aan ree hiiraan mar dambe marti aysan u noqonin shabeellada dhexe oo aan dadka gobolka banaadir u dhashay ayna booskooda reer hiiraan ayna buuxin
canab maxaa lagu tilmaami karaa afartii sano oo hirshabeelle ay jirtay waxa ay kusoo kordhisay labada gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe hirshabelle horta waa sax inay qofka biniaadamka waxaa la rabaa inu alkacabsi wax u sheego hirshabelle inay maamul bilaab aheed waa sax in ay xilli kale guri kusoo aada waa sax haddana waxaa la yidhi waxay nagu noqotay hirshabelle riibigeeda ma daaqa lagamana daaqo sideedaba ayadina wax ma qabanayso ciddii wax qaban laheedna uma banaynayso wax ay qabatay oo aniga kacanab ahaan dadka bulshada beledweyne ku dhaqan aan ka mid ahay iyo dhallinyarada magaalada waxaan ka xasuustaa inay boliis dhistay hadda bilihii ugu dambeeyey boliis soo dhistay ee keentay oo saldhigga boliiska boliis fara badan oo hirshabelle ka socda oo yimiday ma ku abaal dhaceen wax badan ay magaalada ka bedeleen oo maxaan kuu sheegaaye waxbay magaalada ka qabteen laakiin wax ay qabatay oo rasmiya oo kale oo la dhihi karo saldhig boliisna airbortka ka dhiseen beledweyne wax jawharna kama warhaayo aniga laakiin waxay qabatay wallahi waxay qabatay ma aqaano aniga kule oo kale ay noo qabatay waxaan dhibaato ka hayn in lix bilood guddoomiye la bedelo in aan system maaliyadad la sameynin inaan qorshe amni la dejinin inaan waxba inaan hal sharci oo bulshada labada gobol wax u qabanaayo la ansixin oo baarlamaanka la horgeynin oo haddii ay dhacday in la ansixiyo xataa aan la meel marinin oo xeer madaxweyne lagu soo saaray wax ay noo qabatay oo hadda aan ogahay waxaas idii qabatay aan dhihi karo anigu waxa ka jirto dhismaha saldhigga booliiska airbortka magaalada ku yaalo iyo in maxaan ku sheegaya ay booliis dhistay un intaasaan ka xasuustaa haye bare bismillahi raxmaan raxiim horta wax badan waxaa la yidhi goboltooray bedesha goboltooray bedesha horta goboltoora la bedelaa qofka hadduu dakareedkooda waa la bedelayaa laba saacoo subxan ma inta qof loo magacaabo xil a sagaal saac laga qaada taas beddelku wax booro baleena ma leh dowladdan hirshabeelle muxuu ahay gadaalna waa looga dhegan yahay waxba waxna way qabatay waxay qabatana ma qarsoono midda kale khalaafka muxuu ahay waxaan kusoo leeyahay khalaafku wuxuu ka yimid villa soomaaliya uu ka yimid guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle cismaan barre khalaafka waxaa looga soo dhiiba villa soomaaliya ummadda dhanaa wada og wax ula qaylina w loo waxaan gadaalu celiyaa layidhi ma celinaa wuri waana la celsha meeshau joogaa ya waxaa loo soo dhiiba hirshabeelle khalaafka dhexkace ee kala dir sidii galmudug iyo koonfur galbeed saa gacantuu la galo laakiin dowladdu hirshabeelle ma taqaan nimanka villa soomaaliya degan hirshabelle ma taqaan hirshabelle dowlada waay hirshabelle waxa la yidhaha dadka gobolka banaadir degana ilaa hiiraan dadka deganaa la yidhaha hirshabelle marka dowladdu waxa waaye ma taqaan nimanka villa soomaaliya joog hirshabelle ma taqaan hirshabelle waxay rabtaa hogaanka dalka inay qabato ee dalka hogaamiyo dalka ay qabato hogaanka dalka ay rabtaa hirshabelle ayaguna dhexdoodii ku meereysanaysaa marka waxaan leeyahay villa soomaaliya meeshaad gadaal ha uga degto annaga villadan usoo socda hirshabelle villa soomaaliya usoo socota
cali sidaa ka warqabto khilaafka heerka hadda aad sheegteen uu gaarsiisan yahay dowladda dhexe wax dowra ma ku leedahay xalinta khilaafka mas-uuliyiinta ugu sarreysa hirshabeelle ee hadda soo cusboonaaday
bismi illahi raxmaan raxiim horta xuseenow khilaafkaas markii marxaladda uu dalka maraya dib loo fiiriyo oo hirshabeelle iyo iyo mas-uuliyiinteeda golayaasheeda dalka wuxuu marayaa xaalad khatar ah waa ogtahay cudurkan covid nineteen baa waad ogtahay gobolladan hirshabeelle hiiraan iyo shabeellada dhexe biibaxa ama fatahaad baa hayso oo kusoo wajahan intii laga fikeri lahay marka sidaa dadka loo samata bixiyaa yaa hadda khilaafkan uu yimid isjijidkan haddaan su-aashaada kusoo noqdo dowladda dhexe waa soomaalida reer webiga waxaa ku maamaada karow dhici waaya laan adag buu haystaa marka dowladda dhexe laanta keliya ee la haysto waay wayna ku leedahay lug way ku leedahay wayna ku maamulada kalena maaragtay siday ugu lahaan jirtay ee lug ugu leedahay oo jallanjiga way ku jirtaa ama taxadiyaadka oo hirshabeelle haysto qayb bay ka tahay carab in xal laga gaaro yacni oo hirshabeelle sideed laysku kuceliyo oo la xaliyo aad iyo aad haa dhibaatadii hadda taagneed iyo mooshinkii iyo rafaadkii iyo mooshinkii koow wuxuu ku bilowday mooshin nimanka mucaaradka ay dabad ka riixayaan oo madaxtooyada hirshabeelle kasoo fulay waa ognaa labada mooshin waxaa horreeya kan madaxtooyada kasoo fulay oo hirshabeelle dowladda dhexe waxay ku leedahay aad iyo aad waa xalinaysaa arrintaas hadeertan gudoomiya baarlamaanka la wacay madaxweynuhu insha allah xamar inuu tagaan rajaynayna waxaasna in la dhameeyo dowladda federaalkuna waa dowladdii waddanka wakiilkeed wasaaraddeeda arrimaha gudaha dhismaha in lagu wareejiyo arrintaasna ay kusoo dhammaato sidii galmudug iyo koonfur galbeed loo dhisay insha allah in hirshabeelle cusub loo dhisaa rajaynayna
cabdicasiis
calaa xasil hirshabeelle mooshinka guud ahaan ha iska jiro laakiin maadaama wakhtiga uu dhammaaday waa saan hore kuugu sheegay cismaan barre oo wakiil ka ah sharcigii oo golaha wakiilada mas-uulka ka ahaa fikir ahaan wuxuu raacay fikirkii dowladda federaalka oo ah dowladda federaalka oo aaminsan in dadkan afar sano ay waxba qaban waayeen shacabkana lagu aamini karin oo ay walaayada wareejiyaan dowladda dhexana ee federaalkana ay dhisto nidaam hirshabeelle cusub oo ishaysato shacabka labada gobol ay raalli ka yihiin dowladdana ay wax ku aamini karto marka intaas markii soo baxday ayaa labada guddoonka oo diyaarsaday guddigoodii doorashada wixii wax u soo xuli lahaa xildhibaanada sagaashan iyo sagaalka hadda jira dad u calaamadaysan kuwii ay bedelayeen waxay ku bedeli lahaayeen odayaashoodii dhaqanka oo wax la qorqori lahaa maadaama filimkii ay dheji u dhejisnaa oo ka noqday meel madow ayay rafanayeen ay rabi lahaayeen in ay gorgorta dowladda dhexe ku galaan oo gaar ahaan annaga saa filayno madaxweynaha inta badan soo noqoshadiisa aad ma ma cusla waxa aada u rabo soo noqosho waa madaxweyne ku-xigeenka cali guudaawe tiirka oo oo moojinadana ee hirshabeellena waa isaga ood moodid in labada guddoomiye ku-xigeen iyo madaxweynahaba ay isku xiran yihiin gooni ka yahay guddoomiyaha baarlamaanka oo uu dowladda federaalka raacsan yahay waana ognahay madaxweyne ku-xigeenka marka hore gobernatoor u ahay waxaa soo magacaabay xasan sheekh maxamuud markii federalismka noqoteen inuu madaxweyne ku-xigeen noqdone baawarka iyo hiilka waxaa u keenay xasan sheekh maxamuud marka ciddii kusoo dooratayna marna kama madax banankama banaanaan kartid dadka shacabka reer hiiraan aniga muddo hal sana iyo camalan joogaa waana u guurgalay waxay ku gelsan yihiin dhismaha iyo gacanta dowladda federaalka aynan aaminsanayn madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo baarlamaanka in ay gacan ku yeeshaan dhismaha hirshabeellaha cusub bare bismi illahi raxmaan raxiim horta aniga dowladda federaalka waxaan ka filayn oo maba jiraanba waa ogtihiin reer beledweyne biyobaxa timid dhammaantiin reer beledweyne buurtay fuuleen waraabaha ay walaala noqdeen iyo baalaha dowladda federaalkana wax uga yimid ma jiro waa ogtihiin qardho biyaha habeenkii kusoo rogmaday isla maalintiina waxay gaarsiiday macaawinay gaarsiida hal milyan oo dollaray gaarsiida hal milyan oo dollar oo lacagay gaarsiida qardho gaarsiida waxa waaye marka annagana reer hiiraan oo dhan oo banaanka u baxay oon guri lahayn oon hoos lahayn meelay galaan iyo wixii haastaan la arag madaxweynuhu waa yimid baraboorkuu ka soo degay waa isku sawriyey xamarna waa u hoyta marka annaga dowladda federaalka waxaan ka sugaynoo cadow madow reer hiiraan haddaana ma jiro madaxweynaha ra-iisul wasaaraha waxaan ka filayna ma jiro waa ogtiin garoommada cabudwaaquu dhisay cadaaduu dhisay wuxuu dhisay garoomo badan oo puntland ku yaalla u dhisay kismaayo u dhisay oo dekada leh anaga waa naga dulbootiye maxaan halayna aniga madaxweynaha maxaan halayn marka madaxweynaha soomaaliya madaxweyne soomaaliyeed ma madaxweyne qabiil waaye waana waxaana caddaynahoo markhaati ka ah hal milyan oo lacag oo qarne gaarsi qardhoon webi lahayn oo wax ilaadho biyo yuru kusoo gadoomin marka madaxweynaha rees waraa waxba ka filmayno maamulkeena hirshabelle annagaa dhisanayno hanoo dhaafaano waktigiisu markuu dhammaadana odayaasha dhaqankaa lagu soo wareejinaya odayaasha dhaqankaana dadku say wax u kala leeyihiin iyo say wax ule odayaasha dhaqankaa yaqaan marka odayaasha dhaqankaa laguso ha kusoo wareejiyaano nimankaasna meeshooda ha joogaan anagay kusameeyaan loo yihiin kuraasa hanoo haayaano waktigu markuu dhammaadana waxaana waa soo xilanaa waana la imaanaynaa cidna marti uga muuqnohin
waa mahadsantihin waa soo gabagabeynaynaa dooda cali adaan kugu hormaraya mar haddii sida aad sheegteen khilaaf intaa la eg uu ka dhex jiro hirshabelle dhismahedii horena uu khilaaf ku bilowday maxaa la dhihi karaa uu ku dambeyn doonaa aayaha ama horumarka dadka labada gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe
bismi illahi raxmaan iraxiim horta hiiraan iyo shabeellada dhexe waa laba goboloo walaalaha horta dadka hiiraan degan shabeellada dhexena way degan yihin taa mushkilo kama taagno laakiin markii wax la dhisaayo waxaa la rabaa inaan annaga mid ogaano horta wax ma naloo dhisaya mise waa la dhisanayaa in wax naloo dhisaayo oo maamul naloo dhisaayo iyo in maamul la dhisana oo dano gaara laga leeyahay oo hadhow ajando gaara lagu fushinayo labada horta waa in nala la kala caddeeya haddii wax naloo dhisaayo waa inuu ka yimaadaa dadka odayaasha cuqaasha ummadda meesha degan oo labada gobol degan waa in laga talageliyaa oo iyaga marka hore rabitaanka ay ka yimaadaan waad ogsoon tahay hadda hirshabeelle markii la dhisaayo gogashii meeshaan hiiraan laga laabay oo dibashisiinta ahayd hadday taabageli lahayd maanta isha ay leedahay hirshabeelle ma yeelateen gogashii baa la laabay meel kale laga waxay dadka rabitaankooda haddii laga soo celiyo ma wax kala imaanaya marka waxaa su-aashaada haddaan aan aan usoo laabto hirshabeelle maxay ku dambay doontaa haddaanan la helin cuqaal iyo waxkara haddaanan la helin mas-uuliyiin dowladeed oo heer federaal ah iyo heer heer deegaan oo danaha dadkooda ka fikirin oo maamulkaasi aan sutida loo qaban hirshabeelle waxay ku dhammaan doontaa aday ku eeday aday ku eeday isqaqabsi dagaal kala irdhow iyo mashaakil sababtoo ah waxyaalaha hadda muuqdo nabarada hadda muuqdo waa nabaradii adee caabuqa uu sii bato dhibaato keeni karo marka horaan ugu dhawaajannay hirshabeelle afartii sano ay soo dhaaftay eraboorkii waad aragtay waa dhiiqo waddooyinkeenni waa kana waxaa le waxay adduunyada noogu soo ta noogu soo taageerano ina la siiyeen wax laga haya ma laha horaan ugu hadlay midaas marka taas marka waxaa keenaayo rabitaanka shacabku iyo dadka ninkii maamuli lahaa ma aysan dooranin gacanta ha lagu soo celiyo hirshabeelle dadka iskale gacantooda ha lagu soo celiyo cuqaasha salaadiinta iyo waxgaradka iyo dadka ka dhashay labada deegaan ha lagu soo celiyo midda labaad dowladda federaalka horta dowladda federaalka waa dowladdii waddanka xukumaysay laakiin iyaga qudhoodu inagu hadda afartii sane aan soo dhaafnay iyo biibaxadii haddana soo martay waa ka dhawaajiye walaalaha ka dhawaajiyey wax dowladda federaalka aan ku haysanno ma jirto haddii hadda tidhaahdo waa soo dhex gelayaa markaan dhibaatada ku jirnay oo rafaadka ku jirnay iyo wixii deeqihii naloo keenay ee muslimka naloo deeqay waa ka waxaan haysana ma laha hadda hadday timaaday tidhahdo anigaa maamul dhisayo ma maamulkii ka darana mise waa mid ka fiican waa mid ka daranuu noqonaya marka waxaan qabaa dowladda federaalka iyo hirshabeelle laba madoore meeshay ku dareereen waxaa le balambaal kuma dhaqnoo dadka shacabka ku baaba'ayee labadiinaba ilaahay haydan garasiiyo inaad talada usoo celisaan shacabka reer hiiraan iyo shacabka reer shabeellada dhexe waa mahadsantahay cabdicasiis ha walaalkay dhammaantiin waa mahadsantihiin waxa waaye ii sheeg hirshabeelle ilaahay inuu irid kale u bixiyo ma ogiye hirshabeelle dadka labada gobol waxay u haystaan inay uga dartay shabeellada dhexe waxay ku leeyihiin hirshabeelle waa nooga darta cariiriyeyna gelisa reer hiiraanna hirshabeelleba may arkinba isla markaasna waxaad wada og tahay waa laga yaabaa xuseen inaad tagta jawhar gobolka shabeellada dhexe magaalo madaxda xabsi wasaaradda xabsi ciidanka asluubta soomaaliyeed kama jiro waana magaalo madaxdii saldhigga booliska ayaa ninkii dhiigga soo galay iyo ninkii argagixisada ahaa iyo kii xashiishka cabayay iyo kii boqolka kuloo loo haystay iyo kulli xabsi xilligii talyaanigii la dhisay oo saldhigga booliska ah oo labaatan mitir ah ayaa lagu wada xiraa haddii hirshabeelle ay horumar leedahay iyadaa ka arki lahayn oo caasimadda waxaa arki lahayn ciidan asluuba oo xabsi leh oo dhisan ayaan ku arki lahayn hirshabeelle waxay ka taataaqdo waa ciidanka booliska oo hirshabeelle taasna waxaa ku mahadsan taliyahooda ciidanka oo booliska hirshabeelle iyo saraakiishiisa iyo hay-adda u d b iyo hay-adaha macnaha fangareeyo booliska waxaa waaye hirshabeelle waa lagu khasaaray geedaan xidid lahayna ma istaaga mirana ma dhalo marka waxaan rajaynayaa in gobolka hiiraan xildhibaanadii ka gelaa hirshabeellena hiiraan laga xulo oo salaadiinta iyo mas-uuliyiinta ugaasyada iyo wabarada u dhasha deegaanka meesha degan inay soo xulaan oo dad meesha degan oo aan koyto ahayn martina ahayn in la soo xulo haddana hirshabeelle waxaa dilay waa martinimada bare bare
bismillahi raxmaan raxiim horta dowladda federaalka anaga waxaan xaquuq ahaan ugula reeynaan daaba ka waynab aayaha dadka degan labada gobol muxuu ku dambayn doonaa mar haddii khilaafyo laga sheekiyo khalaafyada haddii khalaafyadu ay bataan dadka iskale hirshabeella ka fadhiisana ka tashana dowladduna waxa waaye anaga waxaan xaquuqa kuleynaba ka waynaba maba aaminaynaba waxbana nooma suubi kartaba marka hirshabeelle odmark waqtigeedu markuu dhamaado odayaasha dhaqanka saan hore ugu sheegay odayaasha dhaqanka iyo bulshada ha lagu soo celiso si baarlamaanka looga xulo labada gobol
canab ugu dambeyn
waa mahadsantaa xuseen xasan dhaqan hirshabelle aayaheeda muxuu ku dambeyn doonaa waaya umalaynaa su-aashaada hirshabelle aayaheeda hadda waxaad moodaa anaga xataa intaanaan doodayno weli inaan taaganahay hirshabelle saan waay hirshabelle waa xumeed hirshabelle intay ka dhacday hirshabelle ayadoo labada gobol dadkeeda iyo salaadiinteeda iyo cuqaasheeda iyo waxgaradkeedu intay fariistaan waxaan anagaaleh seen ka yeelnaa aysan dhihin horta sidaa ma ka baxayso haddii dowlad federaal dhista iyo haddii ay nimanka hadda joogaa dhisaanba hirshabelle anoo fursadaan ka faaidaysanaya waxaan rabaa odayaasha dhaqanka iyo ugaasyada iyo dhalinyarada iyo aqoon-yahanka bulshada rayadka qaybeeda kala duwan in hadday goorigoor tahay wixiina soo maray afar sano oo dhibaata oo dibdhaca oo dhibaataan soo marnay hadday goorigoorta anaga dowladda midda inaan micnaha hadday goorigoor tahay inaan ka fariisano oo aan wixii ayaheena aan ka tashano oo sidii maamul qurux badan aan u dhisan lahaynay go-aan laga gaaro dowladda federaalkana waxaa la rabaa inaa marti ka ahaata ma ahan meeshaan adaa iskale dowladda federaalkana ayadana waxaan ka codsanayna anagu ayada waxba kama rabno umana fadhino anaga dhul khayraad badan ilaahana siiyey maxaan kuu sheega waxsoosaaraan leenahay dhaqaalaan leenahay dekedaan leenahay webiyaalaan leenahay beeraan leenahay inay ayaduna dadka hirshabelle iskale oo milkiilayaasha u yeerto si qurux badan ay waxula dhisto ma ahan ayaduna inay jajoogto ee ayada rabitaankeeda ay ka hadasho soomaalida hirshabelle u dhalatay dad ayaga taageersan ha keento laakiin dad wax qabanaayo oo micnaha dadka bulshada meesha iskale ay soo xulanaysay waxaan rajaynaa insha allahu alkariim haddii odayaasha dhaqanka lala fadhiisto ugaasyada lala fadhiisto wixii si qurux badan loo dhiso insha allah ina wax qurux badan kasoo bixi doonaan bulshada rayadka geedaha aa ku jirtaan iyo hirshabelle waa saanta iska daaya hirshabelle ilaahaana baday ilaahaa noo qoray shanta maamul gobol gobolka oo wadanka ka dhisanay kamid tahay ilaaha hirshabellenimadaan ku baday adi mana kaa harayso marka si qurux badan in wax loo dhistaan rajaynaa insha allahu alkariim geedaha in laga soo bixi doono in ninba nin inuu wax ku eedeeyo ay dhammaan doonto qof walbana mas-uuliyadda dhinaciisa uu iska saari doono wax qurux badan sidaan u dhisa lahayn insha allah aadaa umad
aada umaadsanti intaa waxaa ku idil barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkana ay igala qayb galeen cabdicasiis cabdisamed wasiir ku-xigeenkii hore garsoorka iyo cadaaladda hirshabeelle barre cali geedi oo ka mid ahaa odayaashii soo dhisay maamulka hirshabeelle iyo canab cumar caddow oo ka mid ah ururada bulshada rayidka gobolka hiiraan iyo bare sare cali cabdi xasan cali baarey inta barnaamijkan mid la mid ah toddobaadka dambe aan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
idaacaddii fiidnimona guud ahaanba intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud sharwac iyo anigoo ah sahre cabdi axmed teeriyo kulanti dambe intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo